الله أكبر الله أكبر لا tukashadii salaada ciidda ee maanta ayaa waxa ay kumanaan qof oo muslimiin ay isugu soo baxeen fagaaraha tanonooka oo ku yaala bartamaha magaaladani mombaasa iyadoo ay bulshada ku nool magaaladani mombaasa ay laba maalmood oo kale ah biri iyo maanta ay kala ciidayeen ayaa waxaa sidoo kale ay dadka maanta ciida ay ku tukadeen dhowr meelood oo kala duwan oo magaaladani mombaasa ku yaala الله أكبر الله أكبر الله salaada ciidda kadib ayaa waxaa warbaahinta istaa la hadlay qaar ka mid ah dadkii ku tukaday fagaaraha tanonooka ee magaaladani mombaasa
muslimiinta waxaan u diraa towfiiq iyo qalbi oo hal- waa- islaamka oo dhan waxaa waye hal jinsi waaye ninka farta hal far habeenkii haddii ka xanuun habeenkii ma bari galaaye ma seexanaye dadka islaamka oo dhan sidaas waaye jidhkooda waa isu yaalla marka islaam meeluu joogaba ina oo midnimo ay sameeyaan oo isku xirnaadaan islaamnimada naxariista ciidan maanaa dadka masaakiinta loo naxariis meelaha oo dadka ka imaanaya iyo dadkan oo waxba aan haysanin fuqarada wax la siiyey oo la faraxsiiyey carruurta laga faraxsiiyey ciidan ciidii ugu weyneed waay marka saasaa idinku salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ee, muslimiinta magaalo joogaan gaar ahaan soomaalida magaalada mombaaso jooga iyo nairobi kenya dhammaala waxaan u hambalaynayaa waxaan dhahaa ciid wanaagsan insha allah anoo meeshan halkan mombaaso ka soo hadlaya oo musharax m c a tononoka ibrahim dube ee maanta oo ma yowmul adxa waxaan idinka codsanaa insha allah nin walba waa inaad nin walaalkiisa ka warqabo dad tabar la- ta- tabar- ta- dad tabaraysan magaalahan ku jiraan mideeda kale wadamaaneen oo dhankan oo nordistan abaaraha ka jirto muslimiinta waxaan rabaa inta ay isgargaaraan abaarta magaalada ka dhacda xoolihii intii loo nax- loo naxariisto dadki intii loo naxariisto ee, midii kale insha allah yowmul adxa waa maalinta waxaan ku dheh astakfirullah la baranaa maalinta ilaahay la baranaa intii macsiya la hagaajiyo ma ma haboono nin muslim waxaa laga rabaa intaas maaragtay mar walba ilaahay dikrigiisa soo casusto ciid wanaagsan soomaali weyn meelaad joogtiinba magacayda waxaa weeyaan cabdulaahi cali macalin weeye reer mombaasa waan ka mid ahay odayaasha mombaasa joogto marka calaa xaasil een, maanta waa yowmul ciid yowmul farax waaye een, maaragtay meel kastoy soomaali joogaan ciid wanaagsan baan leenahay
qaar ka mid ah dadka ku tukanayay halkan ayaa waxay ugu baaqeen hogaamiyaasha ka soo jeeda gobolka waqooyi bari xil ay doorashada guud ee dalka ay fooda ay nagu soo hayso inay ku dadaalaan horumarinta deegaanka iyo weliba sidoo kale ka shaqaynta nabadgelyada maanta taan- waxaan u dirayaa dadka siyaasiyiinta khaas ula hadlaya walaalayaal in la dhegeystaan aad u jeclahay Een, maxaa yeelay annaga muslimiin haddii la dhaho dhibka annaga aad noo hayso horta siyaasiyiin aan ka dhimannay maxaa yeelay inta countida saddexda countida aan haysano oo muslimiinta ka soo galaan oo muslimiinta ka- een, soomaalida weliba khaas ahaan aad baan u hoosaynaa maxaa yeelay wacdigu maalin habeen iyo maalinba wacdigu nagu socdaa wax isbedel ahna ma lahan ummaddii xoolaheedii baa la jabsaday si caadaheen baa loo cunay sidai ayakoo deliishanayaan camal ama waxay ka rabaan maba garanaysid maxaa yeelay ilmihii dhallinyaradii shaqalaan waaye maamooyinkii masaakiinta way taagan yihiin een, ummaddii xoolahooda walaalayaal ha la ilaaliyo ha la ilaaliyo saddexdiina county haddii laisku daro hal county ostal machakos camal hagaajisay haddaad soo keentiin waxaad rabtiin waana siinina waana la waayey sababtaas maxaa keenay waa ummaddii xoolaheed oo la jabsaday walaalayaal ilaahay loo cab- ilaahay laga cabsado nabigeenna moxamed sal alla alay slam uu noo daarmay qudwa xasana ummadda u noqda u dhehe fagaarahani tononoka ee magaaladani mombaaso ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo muslimiin oo ku tukanayey salaadii ciidulaadxa iyadoona ay dhammaantood wejiyadooda ay ka muuqatay farxadda aad u sarraysa maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaala xeebeedda mombaasa